kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno tabo lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu badhaaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba oo ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka dugsiga sare inta barnaamijka uu socdo waxaa dhanka farsamada ka qaabayn doona ibraahim cali anigoo cabdiciis rabbaani ah ayaa idiin soo saaray soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baa i helo anigaoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareerdhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynucaafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga daweynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga daweynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiya ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynucaafiya hosbital waxa uu ku yaallaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha u sii galno barnaamijka waxaa toddobaadkan si toosa loo shaaciyey imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ayaa sheegtay liiska tobanka arday ee ugu horeysa tirada ardayda sida guud ugu fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ayaa gaaraysa ilaa soddon iyo lix kun iyo soddon iyo siddeed arday ilaa imise arday ayaa gudubtay imtixaanka natiijadiisa la shaaciyey ma jiraa arday dhacday imtixaanka waa sidee sanadkan imtixaanka ay qaaday wasaaradda sidee ku suurto gashay in dhammaan ardayda iskuulka ay ka gudbaan imtixaanka weydiimahaasi iyo kuwo kale waxaan hordhigay maamulka dugsiga jawharul islaam ustaad cali dhaqane wallaahi waxbarashaadka iskuulka kow waxaa maaragtay xoogga la saaray in maaragtay aan ka shaqayno akhlaaqiyaadka arday aan akhlaaq lahayn waa adag tahay in wax la baro akhlaaqiyaadka ardaydan xooga saaran waxbarashadana waxaa waaye waa macallimiin taya leh ayaan u qabanay oo isleenahay ardaydaas way ka haqabtiri karaan baahida waxbarasho dhammaan waxaa kaloo meesha ka marnayn ayagana waalidiinta oo aad loola shaqeeya oo ayagana ka warhayo ardaydooda oo lagu kontaroola iskuulka saan horey kugu sheegay buu dhabixiyaa labaiyi tobanka maada ee la qaato dugsiga sare marka waa aad iskuulka waxaa marka hore kow iyo laba iyo saddex aad loogu dadaalaa in ardayga akhlaaqdiisa iyo maaragtay la toosiin kadib waxbarashadiisa imtixaana aad u tiro badanna waa la qaadaa lix imtixaana oo ardayga lagu ogaanayo bil walba meesha uu maraayo casharadiisa iyo heerkiisa waxbarasho iyo fahamkiisa taasi oo isleeyahay waa dadaal maaragtay juhdi gooni ah oo ardayda aan gelinayn oo bil walba in ardayga la miisaamo meesha uu maraayo ardayga liitana la yihahdo hore socogaaidkiis inta la waco iskuulka la keeno ardaygii sarreeyana la yidhahdo waa mahadsan tahay waxaa kaloo jirta in ardayda sanadka markuu dhamaado ayagana insha allahu loo sameeyo dhiirigelin ardayda kaalmaha galay tusaale ahaan ardaygii dugsiga sare fasalka forman ilaa iyo form four iskuulka dhan buundadiisa ay ugu sarreyso sanadkaas waxbarasho sariyaa la siiyaa ardayda kale oo kasoo hartayna koowaad ilaa iyo fasalka form four afarta kaanla ugu horeysa ayaa abaalmarin la siiyaa intaas taasi waxay muujinaysaa marka in ardayda dhiirigelin la sameynayo lagu celinayo wixii kasoo baxay ardayda laahi cabdicasiis oo imtixaanka sanadkan wuxuu kaga duwanaay imtixaanada kale aada iyo aad ayaa maaragtay loogu diyaargaroobay oo sanadadii hore waxaa dhici jirtay in arday aad u tiro badan ay dhacdo laakiin sanadkan ay tirada ardayda dhacday ay aad u yar tahay marka loo fiiriyo sanadadii hore walow arday badan ay dhaceen haddana ardayda sanadada hore dhici jirtay markii loo fiiriyo sanadkan waxaan isleenahay ardayda sanadkan ay maaragtay dhicitaankooda u yaryahay taasna waxay muujinaysaa in dadaal dheeraada la geliyey oo lagu baraarugay ardayda tayadooda waxbarasho in kor loo qaado tirada dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad waxay ahaayeen toddobaatan arday halka fasalka fonforna ay ahaayeen toddobaatan iyo lix arday wadartooda guud ay tahay boqol afartan iyo lix arday boqol afartan iyo lixdaas arday oo isugu jira dugsi dhexe iyo dugsi saro fasalka sanfo iyo fasalka sideedaad ah labadaas fasal isugu jira alxamdulilah in maaragtay maanta labadii fasalba ay wada baaseen boqol afartan iyo lixda ardayna ardaygii maxaa la dhahaa fasalka sideedaad ahaa uu u gudbay fasalka xiga ee fooman uu natiijo fiican uu ka keenay ardaygii fonfo ahaana uu maaragtay natiijo fiican ka keenay oo jaamacad uu gudbay taas waxay ku timid dadaal maaragtay maamulka iyo macalimiinta oo iskaashaday iyo waalidiinta intaba oo iskaashaday oo wakti geliyey oo maaragtay ku dadaalay dabcan maadooyinka qaar labalaba tooka ayay ardayda maaragtay dhameeyeen inta la dhameeya lagu soo celinayay taasna waxay ku timid dadaal maaragtay ay iska kaashadeen maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardaydaba ayagu quloodu oo maaragtay dadaal uma yareen oo way u dhafreen oo waa usoo jeedeen oo ayagana waa aadaan maaragtay aan ugu mahadcelinaynaa dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda qof walba oo ka qayb qaatay in maanta ardaydaas heerkaas ay gaaraan wallaahi adasiiso natiijada maanta la shaaciyey ardayda iskuolka natiijada aad ayay maaragtay u fiicneed oo tobanka ugu horeysa unbaa un la shaaciyay maan haddii hore loo wadi lahaa waxaan aaminsanahay in maaragtay tobanka ku xiga aan soo geli lahaynay maxaa yeelay ardayda ardayga maanta ugu sarreeya ee kaalinta koowaad galay wuxuu keenay natiijo sideetan iyo sagaalah ardaydeennana kulley way ka agdhawaayeen oo ardayga maanta noogu sarreeya wuxuu wataa b plus haddii marka la shaacin lahaa natiijada tobanka ku xigto aan maaragtay aan maaragtay aan filaynay in maaragtay ay soo gelayaan arday tiro badan oo iskuulka reer jowhar islaama walow aan rajaynayna sanadka dambe insha allahu inaan galno tobanka hore ilaah idinkiisa maadada sintifiga maadada xisaabta iyo physicska aad aad ayay ugu wacnaayeen iyo chemistryga iyo biologygaba biologygaba taasna waxay keentay in maaragtay ay ku timid in maalmaha khamiista iyo jimcaha looga celiyo maaragtay wakti la geliyey aad ayaan ugu hambaliyeynayna ayaga maaragtay sababtooda ay ku timid in ardayda heerkaas ay gaaraan ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay waxay ahaayeen arday gaaraysa soddon iyo lix kun iyo soddon iyo afar arday waxaa maaragtay haray laba kun sagaal boqol iyo shan arday waa laba kun sagaal boqol iyo shan arday cabdiciisow waxay ku timid dadaal maaragtay iyo juhdi ay geliyeen maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta oo iskaashanaya ayay ku timid waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dadaalkaas aan sii lablaabno si maaragtay meeshaas iyo meel ka sarreysa aan u gaarno taasina waxay muujinaysaa maaragtay dadaalka ay muujinayaan maamulka iyo macalimiinta ay ku dhiirin karaan in waalidiinta ay kusoo maaragtay ardaydooda ay ku aaminaan dugsiga sare ee fonforka iyo ardayda sideedaadkale inay ardaydooda ku aaminaan iskuulka jerusalem oo xaqiiqatan tayo waxbarasho maaragtay leh oo xooga saaray in arday iskuulka dhigta ama dugsi dhexahaada ama dugsi sarahaada inuusan sanadkan imtixaanka ka harin oo rajaynayna insha allahu tacaala sanad walbana inay saas dhaadeelayn wallaahi cabdicasiisow dhowr sano oo hadda maaragtay lasoo dhaafay barnaamijkaasi wuu jiray laakiin sanadkan waxaa moodaa in maaragtay baraarug fiican oo yimid oo gobolkii banaadir uu waddada ka kacay oo maanta kaalinta ugu horeysa u galay gobolka banaadir goboladana walow ayagana kaalintooda maaragtay meesha ay ka muuqato weli ay maaragtay galeen laakiin sanadkan waxaa dhacday in gobolka banaadir oo galay marka sanadadii hore way geli jireen laakiin sanadkan waxaa waaye gobolka banaadir ayaa dadaal iyo juhdi fara badan bixiyo maaragtay kaalinta koowaad galay inta badan imtixaanada sanadada badan oo lasoo dhaafay baa geli jiray gobolada laakiin sanadkan waxaa ka biyo diiday gobolka banaadir oo xaqiiqda iyo juhdii fara badan geliyey si maaragtay ay usoo bixinaayeen waa way jirtay in sanadadii hore ay u badnaan jireen laakiin sanadkan waxaa waaye ma u badno waa loo siman yahay dicitaanka walow mar walbana haddii ay dhacdo hataa ay u bataan ay sababta tahay in ay ka tira badan yihiin gobolada ee gobolka banaadir ardayda imtixaanka u galayso tusaale sanadkan imtixaanka waxaa u fadhiisatay isaan horey kuugu sheegay soddon iyo lix kun iyo soddon iyo sideed arday labaatan iyo dhowr kun oo ka mid ah waay waxay ahaayeen gobolka banaadir taasi ayaa marka waxay sababaysaa inay mar walba bataan tirada dhicitaanka marka loo fiiriyo gobolada gobol walba laba kun iyo xoogaa imtixaanka u galaysa marka markii gobolada laisku dardaro iyo maaragtay gobolka banaadir ayaa waa isu dhigmaanba tirada marka waxaa keenaysa zaa'idka ah ee gobolka banaadir ee ardayda imtixaanka u fariisanaysaa mar walba waxay maaragta keenaysaa dhicitaanka inay ayaga u bataan maadaama tiro ahaan bay u badayin wallaahi cabdicasiisow ifaalo aada u fiican ayaa ka muuqda waxbarashada soomaaliya sanadkan saan maaragtay aragnayba wasaaraddu ay soo kordhisay in imtixaanka arday badan tash inta lagu qabtay imtixaanka laga baabiiyey ardayda dhacday waxaa ka mid ahaa arday aada u tiro badan oo maaragtay imtixaanka intuu socday bish lagu qabto imtixaankii laga baabiiyey saas liajligeed marka taas waxay maaragtay muujinaysaa in maaragtay wasaaradda ay marfuujignaan maaragtay aada ay maaragtay muujisay oo waxbarashadii ay tayo u yeeshay waxaa dhici jirtay weliba sanadada hore in ardaygii dhaca oo jaamacad iska galo hore oo u socdo laakiin maanta sanadadan dambe sidii maaragtay wasaaradda ay maaragtay systemkan iyo nidaamkan ay u samaysay waxaa waaye ardayga waa inuu ku laabtaa waxbarashadii dugsigii sare fasalka maaragtay labiy tobnaad uu sanadka dib ugu laabtaa waxbarashadii marka uusan u gudbi karin jaamacad jaamacad walbana ay leedahay natus inikaarkaaga inaad gudubtay in kale oo laiska soo celinayo marka waxaan isleeyahay waxbarashada maaragtay soomaaliya aada iyo aada ayay usoo hagaagaysaa muddadan dambe waa tahay jawaharislaam iskuolka maxaa marka qorshe ah oo u degsan sanadaha soo socda oo dhanka imtixaanaadka iyo diyaar garowgeeda iyo tayada waxbarashada ardayda iskuolka jawaharislaam mar walba horta wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta ardayda inuu dhiirigeliyo ardayda sanadkan toddobaatan iyo lixda fanfoorka imtixaanka gashay waxaa ka mid ahaa arday sanadka hore imtixaanka ku dhacay maantana ka mid ahaa ardayda gudubtay weliba buunto aada u sarreysa maaragta keenay natiijo fiican keenay taasna waxay ku timid in ardaygaasi dhiirigelin loo sameeyey haddii aan lahaayeen maamulka iyo macallimiinta iyo waalidka intaba mar walbana ardayda waa la dhiirigeliyaa taas ayaa waxay sababaysaa in mar walba ardayda ay ahaayaan ahaa ay maaragtay ahaadaan ardayda ugu sarreysa maaragtay natiijadooda ay aada ugu fiican tahay sanadada soo soctana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan maaragtay kaalmaha ugu horreeya tobanka ugu horreeya aan galno insha allah ilaha wallaahi fariinta aan dilaya waxaa waaye in maaragtay iskuolka jawar islaam ay maaragtay waalidiinta ay ka warhaayaan ardaydoodana ay maaragtay ay insha allahu tacaala ay keeni doonaan annagana insha allah dadaal iyo juhdi intaan ka badan aan gelin doono insha allah horumar ballaaran aan gaarsiin doono ardayda insha allah barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertisa baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobuleemka nafsiga ruuxuu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo banaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo kharashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta laliilmada daweynta carruurta kafka ku dahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
waa beri hosbital cuduradii laga caajiso cagaarshowga uu ka mid yahay dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay haye isbitaal casriya iyo waa beri baa loo helay kombiyuutarro caalamiyo ceynadooda lala cajabay cudurrada calooshiyo beerka caadi u soo bandhigo cilladna aan qarin gartay waa beri hosbital baa ciideenna keeno casharoy codka lagu siiyey dhakhaatiir caarifiin ahoo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay bulshada dhexdeedana cisi ku lahoo bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn kow waa beri hosbitaal baa ku caanahoo cabdi oo codka lagu siiyey isbitaalka waa beri waa isbitaal casriya kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurku jirta wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyey dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurrada beerka iyo cagaarshowga dhakhtarka cudurrada dheefshiidka iyo gaaska dhakhtarka cudurrada guud iyo uurku jirta dhakhtarka cudurrada haweenka iyo taranka iyo dhakhtarka cudurrada maqaarka iyo timaha waa beri hosbitaal waxaad ka helaysaa kombiyuutarka uurku jirta kombiyuutarka beerka kombiyuutarka wadnaha iskaanka beerka qaybta gargaarka degdega qaybta daryeelka maalinlaha ah qaybta bukaanjiifka iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga waxaad kaloo isbedelka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicirada shaybaarka sheega heerarka cagaarshowga kaamirada babaasiirka iyo farmashi lagu keediyey dawooyin taya leh isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo buulixubay agagaarka filla baydhabo wixii faahfaahin intaadheeriya kala xiriir eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo kow ama eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo labo halkudhegga isbitaalka waa beri waa caafimaadkaaga waa ammaanadeenna
maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka ummaxine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka ummaxine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme hamogaanin taariikhda macallin leeyahay hamogaanin taariikhda macallin leeyahay
guud ahaan waxaan intaa kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii aqoonkaal oo idinla socodsiinaya anigoo rabbaaniya dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya ibraahim cali dhammaanteenoo isku duuban ammaana allah
intaadan baan lay cidlada anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
intaad ambanlayd cilada anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga